dhacay dagaal u dhexeeya labada maamul ee puntland iyo galmudug dagaalka ayaa salka ku haya muran dhul isku haysto waxaa jira dhimasho iyo dhaawac haddaba si aan wax badan dagaalka nooga ogaano ayaa ugu horreyn waxaan ku horumarnay maamulka galmudug guddoomiyaha degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa b b c du waxay weydiisay siduu dagaalka ku bilowday
dalka waxay wax u dhaceen waxaa kasoo weeray ciidamaha xagga puntland ka yimid masaajid weerarka kusoo qaaday fariisinadii iyo caradii ciidanka deganaa dagaalku markii hore hub fudfud baa laisku adeegsanayay laakiin hadda dhinaca puntland baa tigniga ka tegay waa meel shacabkeenu wado u ah oo jidkii aan mari jirnay oo taarraba loo mari jiray halkaasay saaka aroobkii soo weerareen weerarka yaa bilaabay habadda marka ugu horreysa yaa bilaabay hirsiyow xabadda markii ugu horreysay iyagaa bilaabay dhinaca islaan baa xabaddu ka bilaabatay shalay bay ciidan soo doodeen meel dhul la isku haysaystay waayaantan dad odayaal ay ku jireen dhulka iyadoon arrinteedii badnaan bay shalay soo doodeen waana isku daynay odayaashii iyo jaanaladii la mari jiray oo arrintaa ku jiray waana ka magacabeeyeen dadkoodii inay maaragtay arrintaas wadahadal la iskaga yimaado ee dhulkan laisku haystay marka muxuu yahay xaguusu ku yaallaa waa wuxuu ku yaalaa dooxada galbeedka ka ah magaalada gaalkacyo waa dhul qaybna dhinaca puntland ay leedahay inta ugu badanna xaggeena dad ah ay leeyihiin oo shacaba dhismayaal meel laga dhisaayo aa laisuqa qabsaday waxaa arrintaas socotay odayaal ku dhex jiraan arrintii sidi loogu jirayna waxay ku bedeleen xoog iyo dagaal iyo xabad inay ku bilaabaan
xigsi laakiin waxaa jira warar sheegaya inaad idinka bilowdeen dagaalka oo aad saaka weerarteen meel suuq ah oo mahjar ah oo loo dhisayay in xoolaha nool lagu xareeyo warkaa maxaa ka jira
warna waxba kama jiraan iyaga hadda ka hor meel laba qol mid ka dhisanayay bay soo weerareen meeshii waan joojinay oo ninkii dhisanayay waxaan ku nihi jooji wuu naga aqbalay waa wax ku sheeganayana maanaan arag daandaansi bay ahayd ay dagaal ku raadinayeen markii horeba dhulka iyagu ma ay lahayn ninkii iska lahaa baa dhisanayay kabacdina shalay ciidamo badan iyo cagafyo iyo meesha kusoo qaadiyeen dad waxay noola ekaayeen dagaal raadinaya mada ha xigsi laakiin waxaad sheegtay in puntland ay cagafyo iyo ciidan keentay in puntland dhulka laisku haysto ay ciidan keentay cagafyana keentay waa gooni laakiin idinka inaad xabadda saaka bilowdeen soo ma jirto ma jirto ayagaa xabadana bilaabay ciidamadana keenay annaga meesha ciidamba nagama joogin dhowr nin oo meesha deganee oo deegaanka ah bay xabadda kusoo bilaabeen saakarood
okay maxaa dhintay maxaase dhaawac ah maxaa kaloo khasaare oo jira dhimashiya dhaawac maxaa jira dhimashiya dhaawac meel dagaal ka dhacay oo waa jiraya annaga xaggeena intaan ognahay hadda hal qof baa dhintay iyo laba dhaawac ah xirsiyow duqii magaalada gaalkacyaa tahay ee maamulka galmudug gaalkacyana dagaal ka dhaco mar ma ahan oo laba ma ahan oo saddex ma ahan caqli kale oo dhibaatadan puntland idin dhexaysa lagu xallin karo miyuusan jirin oo ah in la wada deganaado la wada noolaado ilaan kalama guuraysaan oo ilaahay baa idinku wada abuuray magaaladan gaalkacya wallahi caqli kale waa jiraa laakiin niyow qofka aragtidiisuu qabaa innaga xaggeenu mar walba nabad baan diyaar u nahay in la wada hadlaan diyaar u nahay hadda waxaan ku baaqaynaa in xabadda la joojiyo laakiin waxaad moodaa nimanka walaalaheen reer puntland inay dagaalka xiiso badan u qabaan aad bay arrinta u googooyaan idaacadahooda ay ka sheegaan mar walba hanjabaado iyo wax dadka kicinaya adiguba catooshow idaacadaha iyo wafdiyada waa fiirsataa waxa aflagaada iyo dagaal kicin ka kaca kacaya dhinaca puntland innagu mar walba in xaaladda qaboojinaan ku dadaalaynaa hadda oo nala soo weerarayna weli waxaan ku baaqaynaa in xabadda la joojiyo kaasi wuxuu ahaa xirsi yuusuf barre guddoomiyaha magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug dhinaca kale waxaan la xidhiirnay guddoomiyaha dhinaca puntland ee isla gaalkacyo waa maxamuud yaasiin axmed oo isna ka warramay siduu dagaalka ku dhacay meel diirad laga sameynayay oo magaalada banaakeeda waa waxaa ka tax waxaa soo weeraray qolyo adigu shacabaa soo weeraray oo oo dinkoodaa kusoo weeraray dairada xoolaha lagu rogo xoolaha laftiida keena gaalkacyo meel dairada lagu rogayo oo lagu xanaanaynayo oo baabuurta lagu kala wareejiyo meeshaasa isle saar ka wada bilaabay marka meeshaasa adigu saati qoryo si foodaa usoo weeraray isransaasay baa dhacday marka isransaykii kollay ee, khasaare loo dhinaca jiray laakiin dagaal weyn oo magaalada ka dhacay iyo adigu wax weyn oo maxaan ku dhahdaa galmudug iyo puntland udhexeeya oo oo dagaal adag jira ma waxaad leedahay dagaal labada ciidan dhexmaray ma lahan oo puntland iyo galmudug toos u dhexmaray
ani ma jiro dagaal galmudug iyo puntland dhexmaray ma jiro Ee, dad isku xadadeeya ayaa meesha marka waa yahay haddaydan dagaalamin idinka iyo galmudug dagaalkan saacadaha badan socday yuu u dhexeeyey dagaalkaas wuxuu labada qolo oo meesha qoladii meesha ku keysay iyo qoladii soo weerartay dhexeeyey Ee, haddana dagaalku wuu waa la joojiyey oo maamulada hawshii waa galeen oo dagaalkii waa waa kala joojiyey labada qolo ka dhex galeen labadan qolaan rabaa marka inaad sharaxdo ma ciidan tuutar ahoo askar ahoo askar dowladeedba mise waa shacab labada dhinac kala degan oo dagaalamay Mee laba laba shacab laba shacab weeye laakiin ciidan labada iyadoo dowladoo jirnay meesha kama jirin waa laba shacab oo laba dhinac kala degan Ee, adigu xoogaa buu socday Ee, markii dambena labada maamul baa hawshii qaboojiyey galmudug oo b b c da ay waraysatay waxay sheegaysaa inaad soo weerarteen idinka ka puntland ahaan oo dagaalka marka hore uu xabada yar ku bilowday kadibna tiknika maamulka puntland uu leeyahay ay dagaalka ka qayb qaateen taa maxaad oga jawaabaysaa arrintaas waxba kama jiraan Ee, ciidan puntland oo weerar galay ma jirin ciidan puntland oo dagaal saaki galana ma ay jiraan meel ay puntland iyo galmudug ku jirtaan saakan ugu horreyn
guddoomiye miyaysan jirin in dhulkan laisku haystay muddaba laidinku kala dhex jiray cagafyo aad keenteen saakana aad markii dambe ciidanna geyseen meesha tiknikana aad kaga qayb gasheen dagaalkan maay dhulkaani dhulkii hore oo awal dhulka ka taagnaa ma ahayn waa meel kale oo ka duwan wey wax ciidan oo la geeyana ma jiraan dhulkan shirkada caadiga ka shaqaynaysay oo shaqadii ka weyday su-aasha ugu dambe guddoomiye haddaan ku weydiiyo gaalkacyo waxay u kala qaybsan tahay galmudug iyo puntland markii ugu horreyso aad dagaalantaanna ma ahan miyaanan xal laga gaari karin inaad magaalada ku wada noolaataan sideedaba waxaani waa sidaa shaqaysi weeye gaalkacyo waa lagu wadmadiyaa laguna kala tegi mayo de waxa ka dhacaya waa waxa soomaaliya oo dhan ka socda macnaha soomaaliya haddii xal laga wada gaari lahaa iyadan xal waa laga gaari lahaa marka ee, taasi waxay la xiriirtaa kolley waxa soomaaliya ka dhacaya oo dhan meel kasta oo la wada degana mar haddii wadankii ay ka wada dhacayaan meelaha la wada dego oo dad ku badan yihiin gaalooba dib ku badnaanaysa laakiin xalalka waa la gaari doonaa insha allah maalin baa loo gudbiyay soomaaliya kuma taalo magaalo sidan oo kale laisugu haysto oo hal magaalo ahoo intaasoo sane laisku laynayay oo laba maamul ay ka wada shaqeeyaan isla hal magaalo maamul waa run laba maamul oo oo magaalo saas kala wada degan ma jiraan laakiin way jiraan magaalooyin badan oo saas kala ula dhacaan oo dadku wada degaan maayay ka dhacaan oo beledweyne ka dhacaan oo meelo badan ay ka dhacdaan